madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug mudane axmed cabdi kaariye qoorqoor iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa tegay degmada cadaado ee gobolka galgaduud iyaga oo ku sugnaan doona maalmaha soo socda socdaalka madaxweynaha iyo wafdigiisa ay ku tageen cadaado ayaa qeyb ka ah safaro ay ku marayeen degmooyin ka tirsan gobolka galgaduud waa kan madaxweynaha galmudug mudane axmed cabdi kaariye qoorqoor oo ka hadlaya ujeedka safarkiisa aada iyo aada baan ugu faraxsanahay inaan soo dhoweyntiinna aada iyo aadka u qiimaha badan maamuuska iyo milgaha saba leh waa aada iyo aad baan idinkaga mahad celinaynaa adinkoo isku duuban maamul iyo shacabweyne reer cadaada waxaan leenahay waa mahadsantihiin waa mahadsantihiin waa mahadsantihiin intaas kadib muddo dheer oo sanad iyo waxa la jira cadaada igu dambeysay intaas ka badan waxaan isin reer cadaada lagama maqnaan karee waa idiin nimid waana mudan tihiin inaan idiin nimaadno si aan idinla wadaagno wax badan oo dalka iyo horumarkiisa iyo danihiisa reer galmudug ka mid ah waxaan idin leeyahay qodbo dheer halkan loogama baahnee waa wada joognaa qaybaha kala duwan ee bulshadana waa waa kulmaynaa waanan waanan isla wadaagaynaa wax walba oo horumar iyo wanaag iyo horusocod ah reer cadaado waxaan leenahay waa meeshii looga bartay ama ay ka soo baxday galmudug midaynteedii aasaaskeedii ka yimid reer cadaado taariikh baad leedihiin taariikh midnimaad leedihiin taariikh tanasul baad leedihiin taariikh sharaf baad leedihiin aada iyo aad baan idinkugu mahad celinayaa haddana qayb ka mida talooyinkii iyo horumarkii ayaanu ka tashanaynaa isugu nimid mar kale waa mahadsantihiin reer cadaado guul sharaf iyo barwaaqa noo balana wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa muddooyinkan ku sugnaa degmada baxdo ee gobolka galgaduud iyagoo haatana safar ku gaaray degmada cadaado ee gobolka galgaduud